dhinaca kalena inkastoo badi soomaalidii dalkaasi ukrain ku sugnaa ay kasoo baxeen ayaa weli waxaa jira dad aanay u suurtoobin in ay dagaalka kasoo cararaan waxaana dadkaasi ka mid ah sahre maxamed cabdi oo ka mid ahayd dadkii ku noolaa magaalada caasimadda kiyev iyada oo sheegtay in ay haatan kasoo baxday magaaladaasi caasimadda ah kadib markii ay gacan ka heshay haweenay u dhalatay dalkaasi sahra oo sida ay sheegtay lasoo qaxday wiil siddeed sano jira oo ay dhashay ayaa waxa ay khadka telefoonka ugu warantay cabdixakiim maxamuud sirwac waxaana ugu horreyn weydiiyey halka ay haatan ku sugan tahay imika magaaladii hore deganaa waan kasoo waan kasoo baxay magaalo kale waxaan imi oo gabarh cadaan oon jaarnahay ay usoo qaxday ayaan imi waa hagaag maxaa la yidhaha magaalada magaaladaas waxaa la yidhaahdaa aduwa magaalo kiif ka yara baxsan lakiin magaceedi imika ma xasuusto xalay aan imi xalay tole saaka afartii baan imi okay saaka afartii baa timi waa hagaag sideed ku soo martay bal waxaad nooga sheekaysaa jidkaad soo martay iyo sidaad kusoo gaadhay magaalada hadda timi iyo xaaladda maxaan ku aad kusoo gaadhay horta walaa cabsi ayaan kusoo gaadhnay saaka xataa maxaaday markii aan anigu dhexda soo soconay meel xataa naga xigta ololeysay oo waxbaa ku dhacay marka dadkii xataa gaariyada wata way way cabsanayan aada uga cabsanayaan waxay ka baqayn wax kusoo dhacaan wadooyinkii waa laguo meelo dhan waxaa jirta maxaaday tareenku mari jiray oo oo imika go-ay ayaa jira umayad ama qashiin kale mooyaane laakiin ma arkin aniga xaggaasi waan gartay yaa markaa ku soo qaaday maxaad soo raacday seed kusoo gaadhay magaalada waxaan kusoo gaadhay gaarahaan soo raacay gabarh aan jaarnahay ayaa is ayaan gaadhigeeda soo raacay waan gartay marka waa gabarh iyadu magaalada u dhalatay dadka deegaanka ah magaalaha dadkii aan jaarka hayna magaalada u dhashay oo hooyad ba magaalada degan xaggaasa usoo qaxday marka hooyadad ba degan waa gartay marka ma keligaabaa soo baxay mise waa lagula socday oo soomaali kalea kula socotay oo magaaladan kula soo gaadhay may aniga soomaali mama wada deganayn soomaali waxaa meeshan deganay soomaali mabay deganayn waa anigii wiilkeyga yar cadaankayskayaan la deganaa aniga oo anigii wiilkeyga yar bal waxaad nooga sheekaysaa sahra magaaladan aad soo gaadhay dee meel dagaal ka socdo iyo xaaladeeda wayn garan karnaa cuntadii biyihii noloshii siday tahay nolosha iyo saadunosha sideed u heshaan waxyaabaha asaasiga ayaa mi ugu horreeyey horta dukaamada waa la xiday meel wax laga iibsado duka farmasiyaga kuyub baa lagu jiraa dukaankiina dukaamo may furnayn daraata waxaa lasoo dejiyay in dukaamada la yaro furo marka daraa dukaamada la yaro furay wax ka tobanka dukaamada waa la yaro furay haddana waa la xidhaya lo wax ka iibsada laakiin imika waxa dhalay cuntooyinkii oo dhan bilaash baa laga dhigay si dadku ma garanaysaa aanay u gaajoonin meelo meelo waxaa meelo cuntooyinka laga bixinaya jiro bilaash lagu bixinayo shalay toolo lasoo rogay oo la yidhi dadku yaanay gaajoonin meelahaasa maxay bilaash lagu bixinaya lambar baad qaraacaysaa waxaad cunto doonaysaad kasoo qaadanaysaa laakiin walaa cunt aan ku cuntaba laakiin cuntaba ma cunaysiba walaahi waan gartay marka macnaha ma cabsi daraaddeed baanad cuntada u cunaynin cabsi daraad meelad ku karsatid horta ma jirto kow waad ka cabsanaysaa gurigeedaad wax ku karsatid meel cunto laga iibinayo oo furanna maba jirto oo maxaade oo meelihii cuntooyinka laga iibsanaya waa la xiday inaad furina maba fur rootina maba jirto rooti waxaan ku rooti intaad soo qaatid aad hadad koob shaah heshid aa iskaga cabi jir aa iska cabi lahayd rooti maba jirtaba furin maalintii ugu horma labadii cisho ugu horeysa rootida la marsado dadku gurteen waan gartay marka noocyadan cuntada ee la bixinaya dadka la siinayaa ma kuwa qasaacadda ku jira inta badan diyaarkaaba maadaamaad tilmaantay inaan la karsan karin
walaarto ma anuu cuntooyinkaa ma soo qaadaninoo waxaan kuri cuntaba niyadu maayo maan soo qaadanin rood furin iyo anu waxaas kasoo qaadanay buskud iyo waxaasan dukaanka ka iibsaday meeshana waaban kasii baxay anigu markaas oo magaalada kale waaniga tegay shala baa lasoo rogay laakiin daraada dukaanka ayaan tegay waxaan kasoo adeegtay cunto maan soo adeegin cuntada raashinka marka hore ayaama hore gurigu aan soo dhigtay maalintii horeysaan soo guriga soo dhigtay waxaan kasoo iibsaday biyo iyo muxuu ahaye iyo waxyaabaha maaragtay furin waxyaabaha furinka yaryare maaragtay baakadaha ku jira waa hagaag saara dagaal baa socda dabcan muuqaalada iyo waxyaabaha inta badan waraha bulshada lasoo gelinaya markaad eegto waxaa dhacaya madaafiic waaweyn qiiq baa baxaya meelaha qaar olol baa ka baxaya haddana waxaad igala dhex hadlaysaa dalka ukraine gudihiisii suu idinka idiin soo gaadhay deegaankan ama halkaad ku sugan tahay hadda iyo meeshii horead ka timeed kasoo qaxday dagaalkaasi mid nooceeyaa idin soo gaadhay hadda meeshiinan ma nabadba mise dagaalku waxa weeyaan meelu soo gaadhay ka mid taha maya halkanba wuu soo gaadhay laakiin caasimadu waa meesha lasii beegsanayo moogtahay annagana waxaan u dhaweyn airboodkan u dhaweyn moogtahay airboodka iyo meelaha airboodkan u dhaweyn marka mar walba waxaana dhibay waxaan orta waxaan meelaha xaafadayda kumuu dhicin waxaani laakiin xitaa wuxuu ku dhacay meel noo jirta muxuu ahaaye maxaan ku qiyaasaa wax yar noo jirta ay wuxuu ku dhacay oo guri agteyda ku dhacay oo dhowr qof baa maxayada ku dhintay laakiin inta xaafadda iyada ee isku muuqmuuqata waxba kumay dhicin inta xaafadda isku waxba kumay laakiin waxa nafta noo keenay wadnaha horta xabadda iyo madfacan waxaan guriga dulmaray gurigu qaylinaya xabaddaa dhaanta moogtay walaa xabaddaa dhaanta aniga waxaan waxaas waxaas maaragtay wadna xanuun bay gurda xataa habeen hore waxaa kama garanaysaa anigoo leh waxaan ku riyoonayay aniga wixii guri guriga ku dhacay oo dhanka ololaayo niyadeyda waxaasi ku jiraan waxaan waxaan madfacan suudahaya gurigana uu qayrinayo waxaase wadna xanuun kugu ridaaya dadka iminka xaafadayda jooga way ka wada baxeen waxa joogun wax hantile dad hantila hantilayaalo hantidooda meela kaga tagaanla unbaa jooga
taasi waxay ahayd sahra maxamed cabdi oo ka mid ah soomaalida weli ku sugan ukraine oo u warramaysay cabdixakiin maxamuud shirwac